alaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud wafdigu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada caasimadda waa dalka etoobiya adis ababa laamaha ammaanka ee puntland ayaa gacanta kusoo dhigay rag ah iyagu shan ahaa oo nin ganacsada ku dilay magaalada galkacyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey furitaanka dastuurka iyo weliba hadalka ah afar qodob oo baarlamaanka labadiisa aqal hor yaala ciidamada dowladda ee kuwa degaanka ah ayaa howlgal ay ka sameeyeen degaana hoos yimaada degmada cellaar kusoo qabtay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhagaysan doontaan hadal uu cod ah uu soo diray ninka u qaabishan xarag xamaas ayaa waxa uu ka hadlay afariylabaatankii saacee lasoo dhaafay dagaalka ah ee xamaas ay kula jirto ciidanka yuhuudda waxyaabihii dabaabaadka ay ku gubeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas oo qodobadii wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada warka u dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdi uu hogaaminaya ayaa laguka boolaya magaalada adisababa iyadoo halkaasina ay kusoo dhaweyn qaar ka mida madaxda qunsuliyadda soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa dowladda etoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga qeybgelaya kulanka soddon iyo toddobaad ee meertada ah kulanka wadamada midooda afrika ee adisababa ka dhexi doonaa bila soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasi uu ka jeedin doono khudbad la xiriirta ku-xadgudubka dowladda etoobiya qarannimada iyo weliba dhuleed ee dowladda etoobiya ay ku xadgudubtay waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulamo uu la qaadan doonaa qaar ka mid a madaxda ka qeybgelaysa kulankaasi isagoona sidoo kale kulan la qaadan doonaa saraakiil ka socota waxaad arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka u qaabishan afrika intaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu sugay adisababa ayaa sidoo kale kulan waxau la qaadan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada adisababa saraakiisha ciidanka puntland ee gobolka mudug ayaa sheegay inay gacanta ay kusoo dhigeen shan qofood iyagu dil ka geystay magaaladaasi saraakiisha ayaa sheegay in degaano hoos yimaada magaalada gaalkacyo ay kusoo qabteen ragga iyagoo shanta oo nin ganacsada ku dilay magaalada gaalkacyo waxaana sidoo kale ay sheegeen waawaan laga galay arrintaasi iskula xoogan uusan ka dhexin halka odayaasha dadka deegaanka ay tegeen saraakiisha ciidanka puntland ee xagga ammaanka ayay sheegeen in raggan lagu soo wareejiyey isla markaana cadaaladda la horkeeni doono waa kuwan qaar ka mid a saraakiisha ciidanka howlgalkan shanta qofood lagu soo qabtay iyagoo ka fuliyey dagaano hoos yimaada degmada gaalkacyo gobolka muduga
ka taaseena geerida axmed tahliil oo ku geeriyooday shalayta magaca gaalkacyo oo ay ku dilaytay gacan ka xaqdaran waxaan uga taaseena ehelkii iyo qaraabadii iyo faamiligiisi iyo dhammaan dadka reer gobolka mudug iyo puntland iyo soomaaliyaba waxaa kaloo u sheegayaa bulshada reer mudug iyo tan puntland iyo soomaaliyeedba in eedaysanaashu ku eedaysnaa dilkaas gacanta ciidamada amniga ay ku jiraan lana ku fulin doono wixii ay xoog u yeeshaan waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridii lama filaanka ahayd oo ku timid oo walaalkayo axmed tahliil oo gacan ka xaq daran ay dishay ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegay ilaahay waxaan uga baryaynaa samire imaan inuu ka siiyo carruurtii iyo xaaskii iyo qoyskii hoosena ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu bacawil celiyo guud ahaanna reer gaalkacyood waa uga tacsiyeynaynaa fal aada xun buu ahaa oo magaalada dhexdeeda loogu geystay oo dil ah isla markiiba waa ka dababaxnay raadkoodaanu qaadnay iyo warbixinada hadba meeshay maraan waxay nala galeen bursaalax bursaalax hadday nala gadeenna isku markiiba waxaan isku gadaannay goobtii ay ku jireen ciidan fiican oo xoog lahaanu wadannay intaa dabadeed waxaa noo yimid odayaashii reerka waxay galeen dhexdhexaadin iyo maaragtay in ay khasaaraha siduu u yaraado inay nimankaas soo wareejiyaan alxamdulilahi odayaasha waa uga mahad celinayaa shaqada ay qabteen laakiin muhiimaddu waxay tahay in qofka inta falka geystay dawladdu ay raacdayso ay qabato way muhiimaddu wayna fushay cid kasta oo gobolka sidaas ka samaysa oo tallaabo noocaasa qaadana sidaasaa looga daba tegayaa
raggan ayaa la sheegay in maalmo ka hor magaalada gaalkacyo ay ku dileen nin ganacsadaha islamarkaana ay u baxsadeen deegaano hoos yimaada magaalada gaalkacyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in dhammaystirka dastuurka uu yahay waxyaaba ummadda soomaaliyeed ee baarlamaan ahaan u yaala gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ka qaybgalaya kulan looga hadlayay dib u furista dastuurka ah ee qodobo afar ah oo labada xili labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya horyaala ayaa waxa uu sheegay
dhammaan kasoo qaybgalayaasha inta xildhibaanka wuxuu noo sahlay barnaamij baa xildhibaanada caalamka dhan yani sameeyaan oo annaga duruuf ah jir wax kastaba faraha u noqotee min xildhibaanadeena ku guulaysanay buu bilaabay xafiis inuu fugo dadweynaha isugu yeero wacyigelin ka sameeyo oo maanta heer uu soo gaalihii soomaaliyeed meesha isugu keeno laguna casuumo dadkii runtii ku faraxsanaa taageerada dastuurkeenu martay dibiyadistiisa hadda socoto aada iyo aad baan lagu maxdiliyay arrintaas waxaan rabaa dhammaan shacbiyinaha soomaaliyeed la dhegaysanaya oon bala daawanaya in maaragtay horta marka hore salaam baan gaarsiinayaa waxaan ugu bishaaraynayaa dastuurka dibiyadistiisa la bilaabay in ay tahay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhisadeedii wixii dibudhac lagu dhacay wixii burbur lagu dhacay wixii khilaafaad lagu dhacay lagu tirtirahayo nidaamka loo duulayo cusub ee federaalka la yidhaahdo oo soomaalidii hore ku dhaqmi jirin oo markii dambe burburka kadib lagu heshiiyey isagoo maxaami leh la dhammaystiray nidaamaysan dastuurka waafaqsan in la samayn doono ay tahay waxa lagu mashquulsan yahay baarlamaanka dib u mashquulsan ay tahay arrinta laga soo wakiisheen in mustaqbalkooda dhisan xuquuqdoodii iyo sharaftoodi inay ilaaliyaan wixii aad noo soo doonteen baan ku jirnaa dadweynaha soomaaliyeed taas ugu bashaaraynayo waxaan u baahannahay taageeradiina wixii qaladaadaad aragtaan xun baad u tihiin inaa laga qaban kartiin ma aha wax cid keliya leedahay ma aha yacni keliya golayaasha baarlamaanka sababaha horushaasi ku taysteen waa doorashadiina waa codka aad na soo siiseen baan idinku shaqaynayna waan waajibaadkaad noo soo tirseen dadweynaha soomaaliyeed inay sidaas aaminaan sidaas waxaan rabaa rogo inaad ina xasuusiyo sida xildhaabada inuu sheegeen burburka kadib muddo ka hor waxaa lagu soo qarnahayay laba jeer guri loo fadhiistay arti laga soo bilaabo iyo kenya ambigaafi waxaa lagu soo dhaqmay axadda kumeel gaara oo axadda qaramee la yidhaahdo mudda lagu soo mooday markii dambe kumeel gaalnimo laga baxayay waxaa la bilaabay in yacni ahdiga meel la dhigo dastuur la bilaabo la dhiso yacni qof kasta mas-uula markaas xilka qaranimada ugu sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaa saaran waajibaad gaar ah golayaasha lasoo doortay wakiilada shacabka baarlamaankan ayagana waxaa saaran waajibaad gaar ah marka arrintaas waktigaas waxaa nasiib u helay markaas xilka hayay dowladda kumeel gaarka madaxweyneka ahaa sheekh shariif sheekh axmed soomaalida caadi caadi aan leenahay wax raba jirta in la iska bedelo qof kasta waxaad arkaysaa soomaalida wixii asiga ka horreeyay inoo sheegahay qof kasta aniga hadda bilaabay dadka soomaalida badantii badan yihiin siyaasiyiin saasna uma baahana wixii kaa horreeyey inaad sheegto qofkii wax soo talay aad mahdiso yacni adiga taada la mahdiyo saasaa la rabaa macnaha yacni ma noqonayso haddii adiga wixii kaa horreey baadan jirto waxaad noqonaysaa meel bilaabay taageeraansa weyga marka saas looma baahana marka dadweynihii soomaaliyeed in la isu keeno arrimo la yidhaahdo la magacabeeyo jira aw garow tan iyo garow wal ee la yidhaahdo ayaa la soo maray madaxweynaha inuu gobollada tago dadaal daraadiis u yeelahay
guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsala kheyrtana dhegeysanaysa caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel